korintos koowaad cutubka siddeedaad xagga waxyaalaha sanamyada loo sadqeeyo waxaynu garanaynaa inaynu dhammaan aqoon u wada leennahay aqoontu way kibrisaa jacaylkuse wax buu dhisaa qof uuni hadduu u malaynayo inuu wax garanayo weli garan maayo siduu u garan lahaa laakiin qof uuni hadduu ilaah jecel yahay ilaah baa garanaya isaga haddaba xagga cunidda waxyaalaha sanamyada loo sadaqeeyo waxaynu garanaynaa inuusan sanam waxba dunida ka ahayn oo aan ilaah jirin mid mooyaane waayo in kastoo ay samada iyo dhulkaba jiraan wax ilaahyo lagu sheego sidii iyadoo ilaahyo badan iyo sadiyadyo badani jiraan laakiin innagu waxaynu leennahay ilaah keliya oo aabbaha ah kan wax waluba ka yimaadaan oo innagana isagaa ina leh iyo sayid keliya oo ciise masiix ah kan wax waluba ku ahaadeen oo innaguna isagaynu ku ahaannay laakiin dad oo dhammu aqoontaas ma wada laha laakiin qaar sanamka tan iyo hadda u bartay waxay u qabaan waxay cunaan sidii wax sanam loo sadaqeeyo qalbigooda itaalka daranina wuu nijaasoobay cuntadu ina hor joojin mayso ilaah haddaynaan cunin waxba inagama dhacaan haddaynu cunnana waxba inaguma kordhaan laakiin iska dhawra si aan ikhtiyaarkiinnu wax loogu turunturoodo ugu noqon kuwa itaalka daran haddii qofku arko adigoo aqoonta leh oo cunto ugu fadhiyo meeshii sanamyada hadduu qalbiga ka itaaldaran yahay qalbigiisu miyaannu ka adkaanaynin inuu cuno waxa sanamyada loo sadaqeeyo waayo waxaa aqoontaada aawadeed lumaya ka itaalka daran oo ah walaalkaagii uu masiixa aawadiis u dhintay markaad walaalaha sidaas ugu dembaabtaan oo aad qalbigooda itaalka daran u xumaysaan waxaad ku dembaabtaan masiix taa aawadeed haddii cunto walaalkay xumayso hilib weligay ma cuni doono si aanan walaalkay u xumayn